بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanna oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya oo duhurnimadii maanta isaga cararay degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe kadib dullaannadii barakaysnaa ee saaka mujaahidiintu ay ka fuliyeen masaajid caligaduud iyo deegaannada hoos yimaada militariga suudaan oo la wareegay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada kharduum soona bandhigay qariirad muujinaysa goobaha ay la wareegeen wasiirka arrimaha dibadda turkiga oo gaaray maraykanka dhigiisa washingtonna kala hadlay qaadista cunaqabateennada saaran warshadaha difaaca ankara maraykanka oo dowladda cusub ee suuriya u gudbiyey liis shuruudo ah si dimashik looga yareeyo cunaqabateennada kaga imaanaysa reer galbeedka dumarka muslimaadka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah oo aragtidooda ka dhiibtay xalaqaadkii saadaatu nisaa'il caalamiin ee sannadkani ku baxaya caalamulyowm qodobadaas iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
wahagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay ka bisha barakaysan ee ramadaan sannada xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte ayaa duhurnimadii maanta isaga cararay degmo xeebeedka cadalle ee gobolka shabeellada dhexe halkaas uu ku sugnaa saacadihii lasoo dhaafay si uu furimaha dagaalka ugu celiyo malishaadkiisa habqanka ah haddaba qodobkaas iyo wararkii ugu dambeeyey dagaaladii saaka mujaahidiintu ay ku qaadeen masaajid caligaduud iyo deegaanada hoos yimaada waxaan wax ka weydiinay walaalkeen bashiir muxidiin abwayman haye bashiir bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka suheyb cabdulaahi inta aanan gudagelin ee weerarka cagmarinta ah ee saaka ka dhacay degmada towfiiq iyo sidoo kale weerarkii sidoo kale ka dambeeyey asna ka dhacay deegaanka geelgub ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe warar haddana soo gaaray ayaa xaqiijinaya in xasan sheekh maxamuud xasan gurgurte madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya lagala cararay degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay uu ku sugnaa kadib markii ay ciidamada mujaahidiinta aad ugu soo dhowaadeen mujaahidiinta ayaa ku sugan ee deegaanka geelgub oo afar iyo labaatan kilomitir u jira degmada cadalle waxaana gurgurte hadda lagu soo qaaday diyaarad helikobtar ah lana keenay muqdisho suheyb gurgurte ayaa horey wacd ugu maray inuusan cadalle ka soo tegi doonin inta mujaahidiinta laga saarayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe balse balankaas ayaa beenoobay kadib markii uu isagii lafihiisa lasoo baxsaday ee haddii aan eegno qaabka ay saaka waxaa ku bilowdeen degmada masaajid caligaduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ee saaka ciidamada mujaahidiinta allah fadligii waxay weerar cagmarin ah ay kula jarmaadeen saldhigyada maleeshiyaadka hirdada ay ku lahaayeen magaalada masaajid caligaduud ee wilaayada shabeellada dhexe oo hadda loo yaqaan degmada towfiiq ciidamada mujaahidiinta waxay allah fadligiisa la wareegeen deegaanka ee degmada towfiiq kadib dagaal muddo socday waxaa halkaasi khasaaro dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray maleeshiyaadka hirdada iyadoona qaarkood oo maxaabiis ahna gacanta ay ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta ee isla saaka maleeshiyaadkii lagu jebiyey dagaalkii ka dhacay masaajid cali gaduud ee u firxaday dhanka deegaan lagu magacaabo geel gub oo u dhexeeya degmada towfiiq iyo xaaji cali ayaa isla goobtaas waxaa weerar ay ku qaadeen ciidamada mujaahidiinta weerarkaasoo mujaahidiintu ay ku baxsanayeen firxadka maleeshiyaadka hirdada ee deegaankaasi gaaray waxaa halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocdiisa kala duwan ugu dambeyn maleeshiyaadkii halkaasi gaaray ayaa kasii cararay kuwaas oo hore uga soo firxaday dhanka degmada towfiiq ee wilaayada shabeellada dhexe deegaanka geelgub ee mujaahidiintu la wareegeen saaka wuxuu toban kilomitir u jiraa deegaanka xaaji cali ee hoostaga degmada cadalle ee wilaayada shabeellada dhexe weerarka cagmarinta ah ee mujaahidiinta ay ku qaadeen degmada towfiiq iyo la wareegitaanka geelgub wuxuu ku soo aadayaa suheyb iyadoo madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud uu maalmahan ku sugan yahay degmada cadalle oo aan ka fogeen cali guduud isagoo ku calaacalaya maleeshiyaadkiisa inay dagaalka ku adkeystaan balse maleeshiyadii ayaa saa ka carartay markii ugu horreysay ee xabadda mujaahidiintu ay ku soo bilaabatay suheyb inta aan ku guda jirnay tabinta tooska ee ku aadanaa howlgallada barakeysan ee saaka ka soconaya shabeellada dhexe waxaa jiray ee war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta oo cinwaan looga dhigay mujaahidiinta oo la wareegay degmada towfiiq ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka dagaal kula wareegay degmada towfiiq ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe dagaalka ayaa lagu qaaday maleeshiya murtadiin ashaadala dirir ah oo dhowaan lagu soo jebiyey degmooyin iyo deegaano ay isbuucyadii lasoo dhaafay mujaahidiintu dagaal kula wareegeen maleeshiyada murtadiinta ahaa ee ka cararay degmada towfiiq ayaa u firxaday dhanka deegaanka geelgub oo toban kilomitir u jira deegaanka xaaji cali halkaasoo mujaahidiinta ay uga daba tageen firxadkii murtadiinta kana sii ceeriyeen war-saxaafadeedka taliska waxaa lagu yiri degmada towfiiq oo sidoo kale loo aqoon jiray masaajid cali gaduud ayaa ah degmo istaraatiiji ah tirada hordhaca ah ee la xaqiijiyey ee bayaanka lagu sheegay dhimashada waa koo iyo toban askari oo dhimasho ah iyo dhaawac tiro intaas ka badan waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka lagu sheegay in cadowga laga qabtay shan murtad oo iyagoo maxaabiis ku jira gacanta ciidanka difaaca shareecada islaamka mujaahidiinta ayaa dhanka kale khaniimaysay hub iyo saanad cadowga ay ugu carareen goobihii dagaalka ee degmada towfiiq iyo deegaanka geelgub taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesyada towxiidku ay ka wadaan wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano cadowga ay xoog ku heysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka suheeb sidoo kale waxaa jiray muasasada alkataa'ib isla maanta in ay baahisay sawiro hordhac oo ku saabsanaa weerarkii cagmarinta ahaa ee mujaahidiinta saaka ay ku qaadeen kuna qabsadeen saldhigyadii iyo xarumihii cadowga ee degmada towfiiq ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa lagu arkayey tiro maxaabiis ah oo ka soo muuqanaya sawirada iyo baktiyada maleeshiyaadka riddada oo daadsan gudaha iyo bannaanka degmada towfiiq iyo muuqaalka degmada towfiiq ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe oo sannado kadib dib allaha fadligii looga taagay raayada towxiidka walaalka ugu dambeyn waxaa jiray qaar ka mid ah maxaabiistii mujaahidiinta gacanta ay ku dhigeen oo andalus ay wareystay kuwaas oo ka hadlaya halkii laga soo qabtay waxayna baaq dheer u direen maleeshiyaadka weli ku jira safka gaalada iyagoona ugu baaqay in ay ka fiirsadaan ka mid ahaanshaha kooxda riddada soomaaliya waa axmed cismaan shariif waa gartay goormaa lagu keenay cali guduud waa laba bilood kahor waa gartay ciidankee ka tirsaneed waa ciidanka booliska daracaan daraawiishka waa gartay saddexaad cali gaduud waa maxaa la waa waa inaan ka shaqeyn doono cali gaduud anaa difaacaas macnaa intaasaa la ii sheegay anugu waxaan ku sugnaa degmada cali gaduud gaar ahaan saldhigga dhabarkii bilaabashada adiga israsaaseen iyo waxbaa meesha ka dhacday adiga waa waa waa waa la kala xoog gasho marka marka u dambeysa mujaahidiinta yacni gasho si fiican aka tirada ciidanka ee ku sugnaa cali guduud imase ay gaarayeen tirada ciidanka anigu ma sheegi karo laakin ciidankan ka tirsanaan sheegi karaa tiradooda tirada ciidanka ma sheegi kara ciidanka waa saddex saddex qayb waa ciidanka isku dar waa boqol iyo siddeetan laba boqol waxawaaye gacantaa lagu dhigay haddeer mujaahidiintan aan la jooga waxaad ii sheegtaa marka hore magacaaga saddexan cabdinuur cabdullaahi cumar deegaankaaga waa xaggee deegaankayga waa gilibaax iyo galcad
waa gartay cabdinuur ciidankee ka tirsaneed waxaan la socday taliyaha ciidanka bermiska ilaalaa u ahayd maya xamara kasoo raacay waa gartay xaggee ku sugnaadeen saasi caliduudaa joogna marka hadda gacanta mujaahidiinta ku jirtaa bal saaka sidee waxay uga bilowdeen maadaama deegaanka aad ku sugneed bal inooga waran
aniga horta waxyaabahaas waxba kama ogeen geesaasiisaan fadhiye mar bay xabadihii isqabsadeen dabadeetana markaa xagga usoo cararay waa yar aniga agteyda fadhiyo yarka ila jooga kamida baa xabad garabkii iga saray wallahi waxaan dhihi lahay xaqu meeshuu jiro waa inteeda xaq ayaana la baalmarin waxaad aragtaan hadda in leega cararay oo gacanta leegu dhigay idinkan iyaanan macnaha niila sirin oo niila soo qabanin oo baadil booja ayaan nigala dhaadhicinin xaqa meeshuu jiro hala aado haddana ciidamada dowladda masaajka caligaduud waa laga qabsaday waxaa jooga al-shabaab anigana waxaa ku jiraa gacanta owlaayada waxaan dhihi lahaa iska jooga meeshiina yaan ya ya yaan la soo tegin qof walbo maxaa laa haddana hawsheedaa ka badan yaa lislugoon inaan toobadkeena u baaqaya qof walba macnaha qof walba macnaha intaasaa u baaqaya waana yaqaanaan ciidanka ciidanka booliska waa yaqaanaan Si qofaan fiican.
aqooni maga haye anigoo ah magaciida axmed cusmaan shariif ee, ka tirsan ciidanka booliska gaar ahaan ciidanka daraawiishta waxaa laigu soo qabtay ee, degmada caligawigaa laiga soo qabtay marka ee, nimanka hadda soo socdan waxaan isleeyahay waxaan leeyahay yani lasoo qaldin kiina jooga aad iyo aad taniyiina kala qabsada sida hadda aniga liga qabtayaan idin qaban guri hooyadiina soo jooga suheyb xaaladda degmada towfiiq oo saaka ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta ayaa ah mid degan waxaana laga taageeraya towxiidka dadka muslimiinta ayaana loogu baaqay inay dib ugu soo laabtaan deegaankooda waxaana degmada towfiiq iyo deegaanka geelgub la wareegitaanka mujaahidiinta uu qayb ka noqonayaa howlgallada mujaahidiinta ee ka soconaya wilaayaadka qaar ee dalka soomaaliya
لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها waa hagaag milatariga dowladda suudaan ayaa la wareegay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada kharduum iyagoo inta badan gacanta ku dhigay xaafadaha magaalada caasimadda ah qodobkaas iyo kuwo kale waxaad maanta kaga boganaysaan xubinta wargeysyada oo ah laaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhibaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan jarnaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horreeya ee aan maanta ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa maraykanka oo dowladda cusub ee suuriya u gudbiyey liis shuruudo ah si dimishaq looga qaado cunaqabataynta saaran qaybo ka mid ah xukuumadda washington ayaa dowladda cusub ee dimishaq waxay u gudbisay liis shuruudo ah si suuriya looga fududeeyo qaar ka mid ah cunaqabatayntii saarnayd in muddo ah xogta jariiraddu waxay intaasi ku daraysaa in shuruudaha nidaamka trump uu soo bandhigay ay ka mid yihiin in xilal sarsare aanan loo magacaabin ragga ajaanibta ah ee ka barbar dagaalamay nidaamka xukunka ka riday bashaar al asad iyo in dowladda suuriya ay si dhab ah uga qayb qaadato baadigoobka wariye ameerikaan ah oo lagu magacaabo astin barnett oo dalka suuriya lagu waayey sannaddii laba kun labaiyo toban tan iyo xilligaasna aanan lagu sheegin nolol iyo geeri midna shuruudahan uu soo bandhigay maraykanka ayaynan ilaa hadda ka soo jawaabin dowladda cusub ee suuriya lamana oga nooca ay noqon doonto jawaabta ka soo bixi doonta nidaamka uu majraha u hayo axmed al-sharac milatariga suudaan oo markii uu ugu horreysay soo bandhigay qariirad muujinaysa baaxadda dhulka ay ku sugan yihiin kadib la wareegidoodii caasimadda khartuum sida uu baahiyo wargeeska alqudus al carabiya milatariga suudaan ayaa markii ugu horreysay waxay soo daabaceen qariirad muujinaysa meelaha ay ilaa hadda ka talinayaan kadib markii ay dhul ballaaran kala wareegeen maalmihii lasoo dhaafay kooxda r s f qariiraddan oo hal sawir lagu soo koobay ayaa muujinaysa laba nooc oo kale ah dhul baaxaddiisu ay ballaaran tahay kalarkiisana la cagaareeyey waana masaafo ahaan inta ugu badan ee dalka suudaan waxaana ku sugan ciidamada milatariga ayay warbixintu leedahay qaybta kale ee soo hartay waa in kooban uu kalarkeeduna yahay casaan waana dhul baaxaddiisu aynse sidaa u ballaarneen oo la sheegay in hadda ay ku harsan yihiin maleeshiyaadka dacmu sariix ama janjaweedka tan iyo markii milatariga suudaan ay la wareegeen qasriga madaxtooyada ee ku yaalla caasimadda khartuum waxaa soo baxaya warbixinno fara badan oo xambaarsan xogo kala duwan qaarkood ayaa si aad ah uga dardaarwarinaya kusii sugnaanshiyaha milatariga suudaan ee khartuum iyadoo laga baqanaya in mar kale ay r s f ka faramaroojisa halkan halka kuwo kalena ay saadaalinayaan in r s f ay uga dhammaatay guud ahaan waddankan sacuudiga oo qorsheynaya in turkiga uu u wakiishay ilaalinta mashruuca mustaqbalka uu doonaya in uu ku hogaamiyo dhaqaalaha khaliijka ee niyom waa qodobka xiga ee aan ku eegi doonna xubinta wargeysyada sida ay baahisay shabakadda faransiiska ee soo dusisa xogaha sirdoon ee intelligence online maamulka riyaad ayaa qorsheynaya in xukuumadda ankara uu u wakiisho ilaalinta mashruuca mustaqbalka uu doonaya sacuudiga in uu ku hogaamiyo dhaqaalaha khaliijka ee uu ugu magacdaray niyom waxayna middan muujinaysaa walaaca sacuudiga uu ku hayo dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ka socda gobolka iyadoona xukuumadda riyaad ay si aad ah isugu dayeysay in tallaabo walba ay qaado si ay u difaacato mashruucan ay doonaysa in mar dhow ay ku hogaamiso dhaqaalaha khaliijka sida aan xusuusanno horey sacuudigu wuxuu maalgashi ugu sameeyey mashruuc lagu dhisayo diyaaradaha turkiga uu soo saaro ee t a i oo ah diyaaradaha jiilka shanaad oo noqonaya kuwa ugu awoodda sarreeya ee hadda ku sugan dhulalka khaliijka halkan ayayna warbixintu leedahay waa meesha uu sida aadka ah uga soo hagaagay cilaaqaadka intaan soo gaaray ee hadda ka dhexeeya xukuumadaha riyaad iyo ankara wasiirka arrimaha dibadda turkiga oo markii uu ugu horreysay kadib doorashadii trump gaaray maraykanka dhiggiisana la qaatay kulamo daaranaa qodobo xasaasi ah sida uu baahiyey wargeeska daily sabaax wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakaan fidaan ayaa booqashadiisii uu ugu horreeyey wuxuu saacadihii lasoo dhaafay ku tegey caasimadda washington tani ayaana noqonaysa midii ugu horreysay kadib doorashadii trump waxauna halkaas kulamo gaar ah kula qaatay dhiggiisa marco robio arrimaha ay labada nin ka wada hadleen waxaa ka mid ah ayaa la yidhi damaca turkiga ee ah inay helaan diyaaradaha dagaalka ee f soddon iyo shan ee ay soo saarta dowladda maraykanka xaaladda khaza umuuraha yukrain iyo qorshaha turkiga uu ku doonayay in cunaqabataynta looga qaado suuriya waxaa sidoo kale ka mid ah arrimaha ay labada nin ka wada hadleen ayay xogtu leedahay in la kala diray ciidanka kurdida ee s d f loo soo gaabiyo ee sida tooska ah u hoostaga dowladda maraykanka guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan aan iminkana idinku wareejiyey qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoum iyo walaalkiin suheyb cabdulaahi
رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد وهجاك maalmihii la soo dhaafiyey barnaamijka caalamulyom waxaad ku dhegaysateen labaatan xalqo oo aan ugu magacdarnay saadaatu nisaa ila caalamiin kuwaas oo aan ku soo qaadanay hormuudka haweenka muslimaadka haddaba dumarka muslimaadka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka aragti dhiibtay xalaqaadkan iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen waxaad ka mid tahay dumarka muslimaadka ee ku nool wilaayaadka islaamiga soonkan idaacadda andalus waxayd kugu talagashay taxno la magacbaxay saadaatu nisaa alcaalamiin oo looga hadlayey hormuudka gabdhihii saxaabiyaadka iyo sida ay xaaladooda u soo waajiheen iyo sabarkooda adiga hadda ka dumar ahaan
بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعده هذا سؤال هذا كهر مرو ها وان دقيستي taxanaha waa dhegeystay labaatan xalqo u ahaa maxaa kaga baxay adiga si guud intuu socday wax qiimo badan oo aada u wanaagsan ayaa iiga baxay maxaa yeelay hormuudkeen iyo kuwaan ku daysanayn waa ayaga salafkiinaga hormaray waa ayaga nabiga salallahu caleyhi wasalam dadkii ardadiis ahaayoo la kulmay ayaga waaye marka wax badanaa iiga baxay oo aada u wanaagsan aada iyo aad qudwadeyna aada ee wax badan faa iiga baxay gabdhihii muslimaadka ahaa ee taariikhdooda lasoo qaatay ma jiraan mid ka mid a oo yacni ku cajabgelisa aada iyo aad ku cajabgile way ku jiraan waxaana ka mide caatika radiallahu canha ayaa ka mide maadaama ay noqotay gabar ay ku horumaraan ay isaga daba tagaan raggiin raggaan ugu qaalisanaay oo ka mide qayb ka mid ay yihiin cashiratulmubashiriina biljanna ayaa ka mide marka caatika iyo waxaa kaloo ay cajabgeliyey shaafici hooyadiisa ayadina aada iyo cajabgelisay maadaama laga sheekeeyey in wiilkeed ay sabab u noqotay inuu islaamka uu anfaco ee u sabartay dartiisina ay u tagtay inay guursato inay wiilkeeda ay korisay ilaahina subxaana watacaala uu ka aqbalay inuu wiilkeeda uu noqdo ayada sababteeda dad mid oo muslimiinta anfaco
taxanahaasi waa dhegeysateen intii hore u tiqeynay waa xasuusin inta yacni hadda ugu horeysa ee maqashana maxaa ugu baaqaysaa oo ah dumarka muslimaadka iyo dhegeysta halqaadkan kule inta dhegeysatay way dhegeysatay intaan dhegeysanan waxaa uga baaqaya inay ayagana ilaahi subxaana watacaala ee ka baryaan inuu ilaahi kuwaas ugu dhigo kuwa ay ku daydaan oo ilaahi subxaana watacaala ugu dhigo waxaan ugu baaqayaa dumarka muslimaanta dhammaantood intii dhegeysatay in qof walba ay isku daydo intii ay dhegeysato intii ayada karaankeeda ah inay ku daysato
ugu horeen kusoo dhawow idaacadda islaamiga andalus marka xigtaa waxay noo warbixisaa taxanii sanadkan ay bahisay idaacadda andalus ee loo magacdaray saadaatu nisaa alcaalamiin faa-iidooyinku idin lahaa haddaa tihiin dumarka muslimaadka bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacd faa-iidooyin oo dumarka muslimaadka u lahaa lama soo koobi karo faa-iidooyin aada u balbalaaran oo u waaweyn uu lahaa faa-iidada ugu horeysa haddii aan taabto waxay ahayd dumarka muslimaadka meel kastay ku nool yihiin ama adduunka salkiisa ha joogaan amase annaga hanala joogeene wuxuu faa-iidaha u lahaa yacni tasjiicin aada u ballaaran oo dhiirigelin ah inay soo saaraan jiil jiilkaasoo kaleeto ah ama ay ku daysadaan dumarkaas aadka u qayrka badanna wax lasoo koobi karana ma ahan xaqiiqatan faa-iidada ou lahaa oo in laga faa-iidaysto mudneyd oo aadka u weyn waxay tahay dumarka inay dowlad dhisi karaan sida gabdhahaas oo kale aad ay u faa-iido badneyd barnaamij oo aada u wanaagsan oo ahaa mar walbana in lagu soo celceliya isagaiyo kale oo lasii siyaadiyo ku fiicnaa oo ramadaanka keligiis aan lagu koobin
taxanaha waxay aan ilaa labaatan xalqo yacni mid kastaana waxaa lagu soo gudbinaya qiso gaar ah adiga si gaar ah qisadee ee aada la yaabtay oo ku cajabgelisay as leedahay gabadhaas lagu daydo haddii aan fikirkaas ka hadlo waa lagu weydiinaa isma lahayn laakiin macnaha rasiidkeyga haddii aan u laabto waxaa aada iyo cajabgeliyey imaamu shaafici ummu imaamu shaafici oo kale gabar waxay ahayd u tadxiyeysay wiilkeeda in uu noqdo caalimkii ummadda quruun badanna lasoo xusay ilaa hadeerna aan xuseyno u fadhina tacliimtiisa waxay ku dhiirigelinaya gabdhaha musulmaadka inay iyadoo kale noqdaan ee ubadka ee u diyaariyaan inay noqdaan culimo caalimiin ah oo mujaahidiin ah fanni kastoo ku fiicnaayaa la dhahay fanni kasta markuu ku fiicnaa waxaa u suurtagelisa hooyo waxaa lagu mahmaahaa waraa'a kullu rajulin cadiimin imro-ah nin kastoo weyn gadaashiisa waxaa ahaata qof dumar ah waa dareemi karta xilqada markii lagu soo gudbinayo hooyadaas inay guurkao dhan ay ka tagtay wiilkeeda si oo u noqdo nin faaris ah nin caalim ah nin ummadda anfaco nin siyaasi ah nin faqiih ah nin luuqada wax ka yaqaan nin aada u ballaaran subxaan allah aan soo koobi karin aayadoo ahaa sida lagu soo gudbiyey macnaha barnaamijka waxaa kaloo ka mid ahayd umu salama radiallahu canha gabar siyaasiyaday ahayd diinteeda islaamka ay u gargaartay waa qaadatay siyaasadeeda markay isticmaasho waxaa kamid ahaa inay soo islaamisay zawjkeeda ugu horreeyay abudalxa oo islaamnimada xaggiisa markii laga hadlo waxaa kaleeto kamid ahaa si nebiga salla alay slam haddana sawjo markay u noqotay ee ummadda u badbaadisay ee nebiga siyaasad ahaan ula talisay waa dumar aan caadi ahayn maasha allah ilaahu iyagoo kale ha badiyo ayagana jannada hanagu tuso hanana kulmiyo waxaa kaloo lamid ahaa maxay aheeto gabadheenii oo caqiidada in looga daysado mudan gabdhaha musulmaadka iyo ummadda islaamka oo dhan sida maxay aheeto zawjadii fircoon gabar waxay ahayd jabal ah diintaana meel marsiisay uguna baaqda ummadda islaamka ah inay cadowgeeda meel kastee ka imaadaan waxba aysan ka qaadi karin maadaama ee kii ilaahay cadowtooyo mid ugu ballaaran u qaaday oo sheegtay inuu yahay ilaah gurigiisa ay ku nooleed caqiidadeedana ay raasiq noqotay waxaa kaloo ka mid ahayd caqiidadeeda ayadana oo cajiib ah xagga risqiga iyo tawakulka markii laga hadlo maryam bintu cimraan radiallahu canha
maasha allah marka laga soo tago faa-idda uu idin lahaa taxnahan dumarka jooga casrigan maxaa door ah oo kaga aadan kudayashada saxaabiyaadkii hore ee qeybo ka mid a taariikhdooda andulsa idin baayisay waxaa ka mid ah inaan noqono hooyooyin yacni soo saara jiilkaas oo kale sida safiya radiallahu canha ee zubayr usoo saartay inaan ku daysanno dhinac walbana aan ka dhisnaano diinta barashadeeda haddii la dhaho kusugnaashada caqiidada haddii la dhaho tacliimtii waxbarashada haddii la dhaho uhuritaanka nafta diinta islaamka haddii la dhaho ubadka tarbiyadooda haddii la dhaho inaan noqono dumar ayagoo kale ah oon sidoodoo kale u dhaqanno haddaada qoom ayagoo kale aadan noqonaynin ku dadayso waxaa fiican inaa ayagoo kale iska dhigna haddaan noqonaynin aan ku daysano maadaama ay ilaa hadda noo qoranyihin eena noo yaaliin idaacadda andalusna ee ilaahi subxana watacaala kheyr ha siiya ee ayadan noo soo gudbisay xasuusin
sidee u aragtaa warbixinada taxana ah ee idaacadda andalus sanadkan ay baayisay oo looga hadlayay dumarka muslimaadka ah ee saxaabiyaadkii hore iyo xaaladahooda qaabka usoo waajaheen bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waxaan u arkaa walaal arrin aad iyo aad u fiican oo aad noo anfacaysa haddaan nahay dumarka ku nool walaayaadka islaamiga ah maxaa yeele maxay dadkaas waa dadka mudan inaan ku dayanno oo barnaamijkaasna aad iyo aad iyo aadaan usoo dhoweyneynaa waanu ku faraxsanna in mar walba barnaamijkaasoo kalena loogu soo celceliyana waa codsan lahayn xataa inaan helno isagoo qoraal ah ee helaan gabdhaha aaday u rabaan haddii insha allah naloo suuragelin karo midda kaleeto gabdhaha aaday ugu baahan yihiin barnaamijyadaas oo kale maxaa yeelay waxyaalaha kaleba oo maalaayacniga way iska dhigaysaan dadka marka barnaamijkii saasoo kale faa'iido u leh kaasaaba noo fiicanaan leenahay haddaan nahay dumarka soomaaliyeed oo maxay ahayd ku sugan walaayooyinka waa garta dumarka hadda ku dhegeysanaya iyagana maxaa fariina u diri laheed dumarka walaalahay o dhegaysanaya dhammaan waxaan fariin u fari lahaa in maxay ahayday aan ku dayano salafkii wanaagsanaa waa waa gabdhaha inta badan horto gabdho waxay u badan yihiin waxbartay wixii aad barata xataa iyaga kuwii wax barteen waxaan leeyahay wixii aad barateen in yacni lagu soo celiyo oo naloogu soo celiyo kuwa wax bartay kuwa aan maqlinna iyagana si ay uga faa'iidaystaan oo waxbarashada aan helin ay guryahooda ugu dhegaystaan marka barnaamijkaasoo kaleeto inay gabdhaha aad iyo aad ay u daneeyaan ay aad ula socdaan maxay aheedee n saasaan dhihi lahaa gabdhaha aad iyo aad aad iyo aad wax badan uu bedeli karaa maxay aheedee wixii markii lagugu oo dhegaysato dhegaysato oo haddana mar walba aad maqasho kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dumarka muslimaadka ah oo ka warbixinayay fawaa-idda oo u lahaa taxanaha ay barnaamijka caalamulyoom sanadkan ay idinkugu soo gudbisay idaacadda islaamiga al andalus ee loogu magacdaray saadaatu nisaa ilcaalamiin
الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa io nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى